isku sheegid waajibaad ahay iyo dhiirigelin iyo mataqaanaa qiimaha ugu fadhidaan gobolkan mudug dhammaan waxaa sheegay taliyaha ciidanka xoogga runtii aaduu ugu dheeraado annaga naftigeena ka maseerne si in ciidan sidaanoo kale loo dhiirigeliyo taa waxaa keenaya runtii in shaqada adag aa qabateen idinkoo wax xuquuqa iyo wax mataqaanaa dabagal ah oo aad ah oo mataqaanaa wuxuu u baahnaay qof ciidana ah laydin siinin inaad qaadateen waajibkaas aadka u weyn taliyaha ciidanka gobolka mudug isagaa noogu yeeroona keenay wax kalena uma imaanin garsoorka ciidamada qalabka sida halkan in laga hirgeliyaan rabnaa waxaa jirto laba qayb oo qaybta koob iyo labaatanaad iyo qaybta konton iyo afaraad la yidhaahdo wuxuu taliya noo sheegay oo haddana ku celiyey in la samaynaayo urur oo ururka idinka aa ka tirsan tihiin oo ah ururka madax bannaan labadaas qayb saas ee annagana waxaan u ga'a waxaanan u jeclaysannay in aan mataqaanaa samayno maxkamad ka dhex dhisanta ururkaasi ururkan ka shaqeeya xasilinta gobolka mudug gaalkacyo ka shaqeeyo waxaan ballan qaadaynaa garsoor ciidan haddaan nahay hadduu ilaahay yidhaahdo in aan samayno maxkamad marka uu dhammaystirmaayo ururka oo tirada ururka la gaarsiinayo annagana inaan diyaar naga tahay maxkamaddii la shaqay laheyd ururkaasi maxkamaddaasi iyo garsoorkaasi muxuu qabanaa garsoorka sidiisaba waxaa loo sameeyaa inuu ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka ciidamada inuu ilaaliyo waxuu diyaar u yahay garsoorku qofka laqdabada ka samaynayo oo dhibaatada ka samaynaya gobolka mudug jooga oo aad gacanta ku dhigtaan in uusan baxsanin qof uu dembi ku cad yahay oo aad soo qabateen uusan dadaalka aad samaynaysaan uu midho dhalo uusan gadaal ka biyadeenin uu garsoorka u daawo u yahay waxaa sidoo kale uu garsoorku daawo u yahay ciidankan sidaan isku xilqaamay oo u taagan in ay dadkoodii kala celiyaan ay u taagan qofkii dhibka wada inay ka qabtaan qof ayaga ka mida marka uu qalad geysto uu rabo inuu ciidanka dhan wasaqeeyo uu rabo sidii cajiinkao kale inay uga dhex saarto ugu dhex saaro garsoorka uu asaga dembiga uu galo uu noqdo dembi asaga galo uusan gelin urur dembi loo nisbeeya uusan naqanin taasna waan samaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaabo badanaa idin sugaayo runtii gobolkaani inta aad jirtaan waxaa laga rabaa inaad dhowr arrin laga nadiifiyo waxaa laga rabaa laydinka rabaa isbaarooyinka gobolka yaallo oo aadan ku ekaana suuqa keliya isbaarooyinka gobolka yaallo inaad ka qaadaan oo nadiifisaan qofkii isbaaro ku soo qabataan oo gobolkan joogo garsoora u joogo tilaabta ku habboonoo ka qaadaa waxaa kaloo laydinka rabaa in meelaha laga sheegayo gobolkan oo caanka ahba oo ummaddu ay taqaano maandooriya lagu sameeyaa laleeyahay inaad idinkan iyagana cagta marisaan alkolo marisaan askari alkol isticmaalaayo iska daayay qof oo mudug ku dhaqan inuu alkol isticmaalo la yeeli maayo garsoorkan u dulqaadamaayo hadduu ilaa yidhaahdo waxyaabo badanaan iskala shaqayn doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo taliyaha runtii aaduu waajibkiisa u gutay si aanan loogu gurmanin ciidamada kale aa laydinkugu gurmaday wax aan